weli waxaa dalka suudaan ka taagan xaalad cakiran iyadoona lasoo sheegayo dagaallo culus oo mar kale dib ugu qarxay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee alqartuum kuwaasi oo dhex maraya ciidanka militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah xilli warar soo baxaya ay sheegayaan in qalal iyo isfahan waa uu ka dhex bilowday wakiilada ku sugan magaalada jidda ee la doonayo in ay yeeshaan wadahadal siyaasadeed wariyayaal ku sugan magaalada caasimadda ah ee alqartuum ayaa soo sheegaya in dagaallo culus ay mar kale dib kaga soo cusboonaadeen qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah welina ma aysan muuqan rajo ah in xabad joojin toos u dhaqan gasha ay wada gaaraan dhinacyada ku loolamaya xukunka dalka suudaan diyaaradaha dagaalka ee taliska militariga xukuumadda suudaan ayaa lasoo sheegayaa in lagu arkayo hawada magaalada caasimadda ah xaafadda qartuum baxri ayaana ah halka ugu daran ee ay dagaaladu ka soconayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa iyaguna dhankooda adeegsanaya hubka lidka diyaaradaha ah si ay dhulka usoo dhigaan diyaaradaha dagaalka ee ciidanka suudaan tan iyo aroornimadii hore ee maanta ayay dagaaladu ka socdeen xaafado ka tirsan magaalada alqartuum marka laga yimaado xaafadda baxri oo ah halka ugu daran ee ay dagaaladu ka socdaan waxayna sidoo kale iska hor imaadada maanta ku fideen xaafadda shambaad waxaana la arkayay diyaarado dagaal oo halkaasi kusoo degaya saxafiyiin ku sugan magaalo madaxda dalka suudaan ayaa waxa ay soo tabinayaan in ay maqlayeen dhawaqa qaraxyo waaweyn iyo qiiq ka baxaya goob ka agdhow xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalkaasi diyaaradaha xukuumadda ayaa iyana dulhayhaabaya xarunta madaxtooyada maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa waxa ay ciidanka militariga ku eedeeyeen inay adeegsanayaan siyaasadda gubidda dhulka iyagoona ku dhaleeceeyey inay duqeymo bahalnimo ah ka fuliyeen dhammaan xaafadaha ku yaala magaalada alqartuum kuwaasi oo loo adeegsaday diyaarado iyo madaafiicda goobta sidoo kale waxaa rajo beel laga muujinayaa wadahadallada la sheegay in magaalada jiddah ee dalka sacuudiga ku dhex marayaan dhinacyada isku haya talada dalka suudaan ee ay kala hogaaminayaan al burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore ee xamdaan doglo diblomaasi sacuudiyaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada lagu doonayo in xabad joojin lagu dhex dhigo darafyada ku dagaalamaya suudaan ee ka socda magaalada jidda aysan sameynin wax horumar ah oo la taaban karo taasi oo meesha ka saaraysa rajadii laga qabay in xiisadda la qaboojiyo hogaamiyaha militariga suudaan ninka lagu magacaabo cabdifataax al burhaan ayaa waraysi qadka teleefoonka ah oo soconaya koob iyo labaatan daqiiqo oo uu siiyey warbaahinta masar waxa uu kaga hadlay xaaladda dagaal ee ka taagan dalka isagoona dhanka kale sheegay in wax faa'iido aysan lahayn wadahadal siyaasadeed iyadoon xabad joojin la samayn ugu horreyn waxa uu alburhaan sheegay in dhammaan gobollada kala duwan ee dalka ay xaaladoodu degan tahay balse iminka ay dagaallo ka socdaan qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee alqartuum kuwaasi oo u dhexeeya ciidankiisa iyo maleeshiyaadka fallaagada ah wuxuuna xusay in maleeshiyaadka uu hogaamiyo xamdaan doglo ay fariisamo ciidan oo rasmi ah ku lahayn magaalada alqartuum balse ay gabaad ka dhiganayaan goobaha caamka ee bulshada loogu adeego طبعا الولايات جميعها ما فيها أي وجود لما يسمى بالدعم السريع أو هذه الميليشيا dhammaan gobollada dalka suudaan kuma sugna gacantana kuma hayaan waxaa loogu yeero gurmadka degdega ah ama maleeshiyaadka fallaagada ah qaar ka mid a maleeshiyaadkaas ayaana ku soo biiray safka ciidamada milatariga waana la soo dhoweeyey caasimadda qaybo ka mid ah way ku sugan yihiin ciidamada gurmadka degdega ah iyaga oo ka dhex dagaalamaya dadka rayidka ah waxa ay ku sugan yihiin isbitaalada xarunta ciidamada booliiska iyo goobaha bulshada loogu adeego waxay ku sugan yihiin goobaha danta guud iyagoo muwaadiniinta u diiday inay meelahaas yimaadaan balse ciidamadan ma lahan xarumo militari mana lahan saldhig loogu tooso balse waxa ay gabaad ka dhiganayaan muwaadiniinta iyo goobaha dadka loogu adeego mar dhow ayaana meelahaas ka saari doonaa إنما احتموا بالمواطنين احتموا بمواقع الخدمات وسيتم تطهيرهم قريبا إن شاء الله يعني نستطيع أن نقول أن الوضع مستقر الآن في جميع الولايات السودانية الوضع مع مع مع- مشهود له بأنه مستقر في جميع الولايات ما عدا الخرطوم كما ذكرت لك مم.
هذه القوى الغاشمة الباغية xaaladda dhammaan gobollada dalka way degan tahay marka laga reebo magaalada khartuum sidaan hore u sheegnay ciidamadan soo duulay ee xadgudubka wadana waxa ay gabaad ka dhiganayaan guryaha dadka rayidka ah xarumaha adeegyada iyo goob waliba oo ay suurtagal tahay inay ammaan ku helaan oo ay dadku joogaanna waa ay ku sugan yihiin iyagoo ka baqaya weerarada ciidamada militariga في مساكن المواطنين في مراكز الخدمات في كل ما يمكن أن يعود بال- بالأمن والأمان على المواطنين هم موجودين فيه خشية هجمات القوات المسلحة intii lagu guda jiray waraysiga waxa uu alburhaan si cad u sheegay inaanay wadahadal siyaasadeed waxba ka taraynin xaaladda iminka uu ku sugan yahay dalka suudaan waxa uu tibaaxay in marka hore loo baahan yahay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah laga saaro goobaha caamka ah ee ay ku sugan yihiin isagoona dhanka kale kooxda fallaagada ah ku eedeeyey inay boob u geysteen hanti fara badan oo ay dhaceen xarumo waaweyn oo ay leeyihiin hay-adaha taabacsan qaramada midoobe iyo xafiisyo diblomaasiyadeed المبادرة الجارية الآن نحن رحبنا بها وكل المبادرات نرحب بها الآن لدينا صحيح آه، ممثلين وهؤلاء الممثلين هم ممثلين للسودان لحكومة السودان وليس للقوات المسلحة فقط لأنه لديهم wadahadallo hadda waa ay socdaan waana soo dhowaynaynaa wadahadal weliba waa run hadda waxaa dadna matelaya aan ku leenahay wadahadallada ergooyinkaasna waa kuwo matelaya xukuumadda suudaan oo dhan balse maaha ciidanka militariga oo keliya maxaa yeelay waxaa dadkaas la socda rag diblomaasiyiin ah oo wafdiga ka mid ah waa wadahadal aan doonayno in laga gaaro tiirar xaqiiqo ah si dagaalka loo joojiyo taas oo sidoo kalena keenaysa in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay isaga baxaan goobaha la degan yahay iyo xarumaha dadka loogu adeego magaaladana laga joojiyo dhaqdhaqaaqa militari guryaha dadkana laga saaro ciidamada shiishahanada ah iyo gumaystahan hubaysan haddii aan taas la samayn suuragal ma ahan in laga wada hadlo in dagaalka uu joogsado iyo in laga hadlo howl waliba oo qusaysa arrimaha suudaan آه، خلاف ذلك لا يمكن نتحدث عن وقف لإطلاق نار لا يمكن نتحدث عن أي عمل يمكن أن يتم يعني أنتم غير مستعدون لأي تفاوض في هذه المرحلة أي حوار سياسي معهم الأمر يتوقف فقط على العمل الإنساني هذه المرحلة آه، لا أحد يتحدث عن العمل السياسي نحن الآن نتحدث عن وقف القتال عن وقف العمليات marxaladdan aan hadda ku sugannahay ma jiro qof ka hadlaya wadahadal siyaasi ah haatan waxaan ka hadlaynaa in la joojiyo dagaalka si nabadda ay ugu soo laabato muwaadiniinta nabaddaasna ma imaan doonto inta ay kooxahan ku sugan yihiin guryaha dadka rayidka ah hadda waxaa la boobay bangiyada safaaradaha mu'asasaadka ka shaqeeya howlaha caamka ah xitaa waxaa la boobay xarabo diblomaasiyadeed oo uu leeyahay midowda afrika hay-adda yunisef tan bisha cas dhammaan xarumahaas waxaa boobay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah waxay maleeshiyaadkaas iminka ku sugan yihiin xaafadaha dadka rayidka ah ayagoo halkaas ka geysanaya xadgudub iyo boob ficil walba oo xunna waxay maleeshiyaadkaas kula kaceen muwaadiniinta sidaas darteed waxaan aragnaa in ka bixitaankooda goobaha ay dadku ku sugan yihiin iyo goobaha dadka loogu adeego ay yihiin tiirarka saxda ah ee lagu gaari karo howlgal waliba oo dagaalka lagu joojin karo تمارسه هذه القوات على المواطنين ولكن لذلك نحن نرى أن خروجهم من المناطق السكنية خروجهم من المناطق السكنية وخروجهم من مناطق الخدمات هي الأسس الصحيحة لأي وقف إطلاق النار tan iyo bartamihii bishii abril ee lasoo dhaafay waxaa dalka suudaan ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya jenaraalada inqilaabka militari kula wareegay talada dalka suudaan kuwaasi oo gallaaftay nolosha boqolaal ruux iyo dhaawaca kumanaan kale taasi oo ay usii dheer tahay in dagaaladu ay ku barakaceen malaayiin ruux oo kale maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa waxaa taageeraya dowladaha imaaraadka carabta iyo xukuumadda moscow halka ciidanka militarigana ay taageerayaan maraykanka iyo reer galbeedka siyaasadahan isdiidan ee dowladahan ayaana qayb ka ah arrinta sii horinaysa colaadda sii dabadheeraatay ee iminka ka taagan dalkan dhacbariga qaaradda afrika suudaan waa dal muhiimad gaar ah u leh dowladaha reer galbeedka iyo kuwa bariga intaba waxaana mid weliba oo dowladahaasi ka mid ah uu dalkani ka doonayaa mashaariic isaga u gaar ah iyagoona boob ku haya dhaqaalaha dalka waana taas midda keenaysa inay farageliyaan xiisadda ka dhex aloonsan dalkan islamarkaana la kala saftaan dhinacyada ay diriirta u dhexayso